jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa jimce bisha maarj waa soddon sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhankaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inaanay waxba iska bedelin arrintii mooshinka oo berrito la codaynayo guddoomiyaha wuxuu hogaamin karaa xildhibaanada ogol haddii boqol iyo toddoba iyo ka badan maanta boqol iyo sagaashan laba boqol ay marayaan oo xildhibaan intii mooshinka xiiday inta maanta ogol oo barnaamij ka keenay naftirkooda mooshinka laga keenay markay akhriyeen ama dib ay u fiiriyeen ay garowsadeen in arrinkaani uu sax ahaa loona ballaansan yahay in la yimaado golaha shacabka
xildhibaanada diidan mooshinka ayaa iyaguna ku doodaya in sharciga lagu tumanayo dadaa wato dadayna ka imaaday dadaana hawshaan wato oo fulinaaya taasaana keentay in guddoomiye ku-xigeenkii koodaad uu asaga keligiis uu shaqadii inuu qabsado ama uu isku wado uu keligiis doorbidaayo aragtiyahaasi kala duwan iyo waxyaabaha laysku hayo waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad goordhow maqli doontaan sidoo kalena waxaannu idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa u yeerteeyay ergooyinka ama safiirada waddamada shisheeye ee soo oriyey diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugan dalkooda waxaana ay u dhiibayaan qoraallo ay uga soo horjeedaan ama ay ku diidan yihiin sababihii loo soo oriyey markaasi wakiiladoodii u joogay wadamadaasi iyagoo doonaya in ay sameeyaan jawaab celin arintaasi ku aadan safiirka jarmalka ayaa la arkayay isagoo kasii baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka jimcaha maanta ah iyadoo sidoo kalena ay sii gelayeen safiirada wadamada netherland ukraine france italy iyo weliba poland dowladda maraykanka waxay sheegtay inaanay jiri doonin wax cudurdaar ah oo ku aadan eriyidda aargudashada ah ee ruushka usoo ay ku eriyeen lixdan diblomaasi maraykan ah bayaan xalay laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in tallaabada moscow ay kusoo eriday diblomaasiyiinta maraykanka ay kaga sii darayso xiriirka u dhexeeya ruushka iyo maraykanka maraykanka iyo qaar ka mida dalalka ay saaxiibada yihiin ee ku jira isbahaysiga neto ayaa horaantii toddobaadkan waxay eriyeen diblomaasiyiin ruush ah waxayna uga jawaabayeen weerar loo adeegsaday kiimika gudaha dalka ingiriiska iyadoo loogu geysta weerarkaasina nin horey ugu shaqayn jiray sirdoonka ruushka iyo gabar uu dhalay dowladda britain ayaa ku eedeysay xukuumadda moscow weerarkaasi loo adeegsaday kiimikada wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa isna ku dhawaaqay in ruushka uu eryayo tiro la mida diblomaasiyiinta ruushka ee laga soo eriyey maraykanka ruushku wuxuu sidoo kale xiray qunsuliyaddii maraykanka uu ku lahaa magaalada st petersburg
ugu yaraan toddobiiyo toban qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan lix iyo soddon qof oo kalena ay dhaawacyo halisihii soo gaadheen kadib markii uu qallibmay gaadhi ay saarnaayeen tahriibayaal u dhashay waddamada afghanistan bakistan iyo iiraan oo la sheegay inay si sharci darro ah ku galeen dalka turkiga baabuurka shilka galay ayaa la sheegay inuu ahaa bas nooca yaryar ee caasiga loo yaqaano ah waxaanu shilku ka dhacay gobolka igdiir ee dalka turkiga dadka dhaawacmay ayaa la geeyey cusbitaal ku yaala gobolkaasi egdeer mas-uuliyiinta dalka turkiguna waxay sheegeen in dadkaasi ay sifo sharci darro ah ku soo galeen turkiga kadibna gaadhigii ay la socdeen oo loogu talagalay inay raacaan afar iyo toban qof lasoo saaray in ka badan konton qof markii uu xuduudka iiraan ka soo gudbayna uu baskii gidaar ku dhacay sidaasi daraaddeedna uuu qallibmay wararku waxay intaasi ku darayaan in saddex iyo toban qof oo kale oo gaadhiga saarnaa balse aan dhaawac soo gaadhin xabsiga loo taxaabay maamulka trump ayaa baabi'iyey siyaasad xilligii obama la sameeyey oo dhigaysa in haweenka uur kale aanan la masaafurin karin inta ay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka magangelyo doonka ah hadda haweenka uur kale waxa keliya ee lagu sii deynayo waa in saraakiisha hay-adda socdaalka iyo xuduudaha ee ice loo soo gaabiyo ay qiimeeyaan xaaladda hadba sida ay tahay siyaasadda saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha waxay ahayd in haweenka uur kale ee lasoo xira lagu sii daayo damaanad iyadoo dusha lagala soconayo balse madaxweyne trump ayaa ku amray hay-adda ice in ay ka hayaan soo galootiga aan sharciga lahayn xarumaha lagu hayo dadkaasi isagoo xusay in dad dowra oo lasii daayay aysan u soo laaban dhageysiga dacwadahoodii musaafurinta isbedelka lagu sameeyey sharcigan waxa ay hay-adda soo galootiga iyo xuduudaha ee ice ay u dirtay aqalka koongareeska shalay iyadoo kaga dhawaaqday gelinkii dambena shir jaraa-id oo ay qabteen
afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee qaza ayaa sheegay in la dilay beeroole falastiiniya mid kalena dhaawac soo gaadhay jimcahan maanta kadib markii taangiyada amaba kaarayaasha israa'iil ay madaafiic ku tuureen degmada khanyonis oo ay banaanbaxyo ka dhacayeen wakaaladda wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa qof goobjoogaah ayaa sheegtay in ninka beeroolaha ay uu xilligaasi ka shaqaysanayay dhulkiisa kadibna uu madfacaasi israa'iil ay soo duurta tuurtay uu ku habsaday balse afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa sheegay in xoogaga ammaanku ay waabiyeen laba nin oo looga shakisan yahay inay ciidamadooda soo weerarayeen ninka dhintay ayaa la sheegay in magaciisu ahaa cumar oo uu ahaa toddobiy iyo labaatan jir sidoo kalena labaatan qof oo kale ayaa iyagana la sheegay inay dhaawacmeen mudaharaadkii ka dhacayay maanta dhulka falastiiniyiinta
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada muqdisho waxay sheegayaan in la xiray wadooyinka halbowlaha ah ee dhowr isgoys oo ku yaala muqdisho iyadoo maalinta beritaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen inay u codaynayaan mooshinka kalsooni kala noqoshada ee ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaare dhinaca diidan mooshinkan ayaa iyaguna sheegay inay ka doodi doonaan xiisada ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa guud ahaan xira wadada wadnaha muqdisho isgoysada kasoo gudba waxaa adag isku socodka gaadiidka muqdisho gaadiidka dadweynaha loo yaqaan biyalka mootabajaajka kuwa sida gaarka loo leeyahay ayaa ka laabanaya meelaha wadadu ay ka haran tahay wadada wadnaha ayaa ka haran laga soo bilaabo isgoyska sanca muqdisho ilaa isgoyska saybiano waxaana guud ahaan ciidamada ammaanku ay adkeeyeen amniga magaalada muqdisho hay-adaha amniga faahfaahin kamaysa bixin ujeedada loo xiro wadooyinkaasi gaar ahaana wadada wadnaha wixii kasoo gudba wadada mashquulka badan ee makaal mukarama oo ku badan xarumaha dowlada soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa saaka lagu arkay wadooyinka iyagoo taagan waxayna gaadiidka qaybihiisa kala duwan ay amrayeen inay halkaasi laabtaan waxaa ka abuurma meelaha wadooyinka ka haran yihiin meelo kala wareeg ah oo gaadiidku dadku ay iskaga kala gudbayaan habeennimadii xalay waxaa jira shira jaraaid oo iska soo horjeeda oo muqdisho ay ku qabteen guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa u sheegay warbaahinta in maalinta sibdida uu bilaabi doono howshiisii caadiga ahayd isagoo xuseyn mooshinkii laga soo gudbiyo uu buray halka gudoomiye ku-xigeen koobaada golaha shacabka cabdiwalish ibraahim muudey oo shir jaraaid qabta kadib jawaarina wuxuu sheegay in mooshinkii jawaari uu yaallo maalinta sibdina goluhu ay ka doodi doonaan kalsooni kala noqoshada ka taalla gudoomiyaha golaha shacabka lama oga meesha ku dambayn doonto kala hadalka u dhexeeya guddoonka sare ee baarlamaanka iyadoo maalinta beriya loo madalsan yahay in labada dhinacba ay tagaan xarunta golaha shacabka lama oga cidda loo furi doono albaabada golaha shacabka iyo kuwa fadhiisan doona hoolka marka laga hadlayo kala tuduwanaansha xoogan ee xilligan ka dhexaysa guddoonka sare gaar ahaan gudoomiye jawaari oo hadda sheegaya in mooshinka uu jabay howlihii baarlamaanka bilaaban doonto iyo cabdiweli ibraahim mudde oo isna qaba in mooshinka uu yaallo xildhibaanadu ay ka doodi doonaan maalinta beri ah ilaa kuwa amnigu hesha v o ayaa xaqiijinaya in amniga baarlamaanka saacadaha soo socda aada loo adkeyn doono ciidamada amniguna ay xoojin doonaan ammaanka xarunta golaha shacabka oo kol hore ciidamo cusub ay geysa xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag xaatanaha ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay noo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya xubnaha baarlamanka iyadoo shalayna ay ku dhawaaqeen guddigii dhexdhexaadinaya ee aqalka sare in wadahadalladaasi ay guuldarro ku dhammaadeen iyadoo xubno ka mida guddigaasina ay sheegeen in ay iska casileen guddigaasi kadib markii culaysyo siyaasadeed ay soo wajaheen labada dhinac ee baarlamaanka waxa ay muddaysan yihiin in ay kulmaan maalinta sabtida ah iyadoo qolo walbaana ay wadato ajenda gaar ah islamarkaana qolana uu ku dhawaaqay kulankooda guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari halka dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muudey uu isna ku dhawaaqay ajendaha labaad oo ah mooshinka ka dhanka ah jawaari in kulanka sabtida looga wada hadli doono markaay isku yimaadaan labada dhinac ee baarlamaanka ayaa dad badani waxay u arkaan in halkaasi gacanka hadal khilaaf iyo weliba dhibaatooyin kale ay ka dhici karaan lama oga in kulanka berri uu dhici doono iyo in kale sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa meel adeeg ka istaagay khilaafkan iyagoo sheegay in aan loo dulqaadan karin isqabqabsi dambe oo siyaasadeed islamarkaana ay intii ay awoodaan ay samayn doonaan si kulanka maalinta sabtida ah loo baajiyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan dhammaan arrimahaasi kaga doodi doonaa barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan xasan cali maxamed oo ka mida xildhibaanada wada mooshinka ka dhankaha guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari iyo xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ka mida xildhibaanada la garabka ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari una arka in mooshinkaasi wakhtigiisa uu dhammaaday waxaa kaloo ka qaybgalaya diini maxamed diini oo ka mida hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya marka hore waa idin salaama dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa in aan su-aasha koowaad weydiiyo xildhibaan xasan cali maxamed maxay tahay sababta aad u wadaan mooshinka ka dhanka ah guddoomiye jawaari maxaad ugu aragtaan in ay sax tahay in aad mooshinkaasi ka keentaan guddoomiyaha xilli dalka marxalad adag uu marayo islamarkaana howlo badan ay horyaalaan baarlamanka iyo xukuumaddaba fatin aad aad baa umahadsan tahay waxaan salaamayaa xildhibaanada sacdiya xildhibaan sacdiya iyo walaalkeena diini maxamed waa salaamantiin salaan ka bacdi barnaamijka waxaan rabaa inaan guda galo gudoomiyaha madaxa shacabka maamulka cismaan jawaari waxaa doortay oo xilka u doortay guddoominimada inuu speaker uu ka noqdo golaha shacabka ee xildhibaana golaha shacabka ayaa doortay sababaha keenay in mooshinka laga keeno waxaan ku cadeynay waraaqdii aan ku eedeyneyni ayay ku cadeed doob ayaan ku eedeynay ergoyshin la-aan ayaan ku eedeynay ku-cadgudubkii dastuurkii xeroosaadkii aan ku eedeynay taqrafada awoodeed aan ku eedeynay sababaha looga eedeeyna waxyaaba jira ay ahayd guddoomiyaha maxamed sheekh ismaan jawaari wuxuu ahaa gudaamiyihii baarlamaankii sagaalaad annagana waxaa u dooran hadana mar labaad baarlamaankii tobnaad inuu guddoomiye ka noqdo kadib markii dhibaatooyinkan hadda aan soo sheegay aan ku aragnay ayaa waxaan go-aansanay inaan ka keenno mooshin ka dhan ah waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanad aamina haddii ay jiraan waxyaabahaasi lagu eedeynaya ka xildhibaana ahaan adinku maxaa u aragtaan in ay qalad tahay in mooshin la keeno alastiin waa mahadsan tahay sidoo kaleeto waxaan salaamayaa xildhibaan xasan iyo diini oo ururada bulshada ka socda haddii aan u gudagalo jawaabta la siinay in mooshin la keeno ama guddoomiyaha la eedeeyo wax oo dhibaato ah oo ku jira ma jirto waa la eedeyn karaa waayo guddoomiyaha shaqaa loo dhiibtay waana bini aadan uuna qaldami karaa eedeynna wuu yeelan karaa waxa meesha yaalla marka ma ahan mooshinka la diidan yahay ma ahan moshinku haddee sidaaba la socotid waa la aqbalay waana la ogolaaday siday rabtaba ha ku noqoto guddoomiyihiina wuu aqbalay iyadoo qaarkood sharciyada inay dhiman yihiin loo arkayay marka maadaama la aqbalayna waxay kutusaysaa in yani lasoo eedeyn karo guddoomiyaha xildhibaanaduna ay xaq u leeyihiin in qofkii shalay ay shaqada u dhiibteen haddii ay qalad ku arkaan haddana ay ay qaliili karaan laakiin waxa la isku haysto ama dhibaatada keentay waa habraaci mooshinka uu mari lahaa iyo xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo sharciyadii uu mooshinka ku fadhiyay iyo qaadkii loo maamuli lahaa waaye waxa dhibaatada ka taagan tahay waama waa mahadsan tahay diini maxamed diini magaaladii aad joogtaan saameynta khilaafka baarlamaanka uu ku yeeshay guud ahaan howlihii xukuumadda tii aqalka sare ammaankii oo dhibaata ay ka taagan tahay ka ururo bulsho ahaan sidee u aragtaan khilaafkan bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa ku salaamay adiga iyo maaragtay v o adaba labada xildhibaan oo sharafta leh oo doodda igala qaybgalayana waa salaamay iyo dhegeystayaashaba wallaahi annaga waxay noola muuqataa siyaasad oo soomaaliya ka saaraysa xasilooni la-aanta inay hadda bilaabatay rajadii aan ka qabnay dowladdan inay ka leexato ama yacni teramkan afartan sano in laga koro oo laga waantoobo ee dhaqamadii hore oo baarlamaankii tobnaad iyo sagaalaad iyo sideedaad iyo toddobaadna yacni rajadii aan ka qabnana waa runtii waa rajabeel ayay noqotay saameyn xoog ay ku ku yeelatay dhinaca amniga oo waxay ka muuqataa magaalada waxa ka dhacaya saameyn oo dawladdii shaqadii ummadda u qabanaysay wasaaradihii shaqadooda waa ka mashquuleen oo waxay ku mashquuleen mooshin rajadii shacabka yimid wanaagii shacabka u qabay kuwa gudaha joogay kuwa dabaddana rajo la-aan ayaa ay u muujisay annaga aragtida aan ka qabnaa waxay tahay in khatar siyaasadeed dalku maaragtay uu geli rabo oo masalan waxyaabaha hadda annaga bulshariyad ahaan aan isku dayno inaan wax ka qabanno waxaa kamid a inaan madaxda qaranka la kulanno guddoomiyaha baarlamaanka jawaariaan la kulanay waxaan la kulannay guddoomiyaha aqalka sare waxaan la kulannay ra-iisul wasaaraha maanta ugu dambeydii waxaan la kulannay xildhibaano maaragtay odayaal waaweyna oo muddo dheer ku jiray baarlamaanka iyo guddoomiy guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudday rajana waxaan ka qabnaa inaan madaxweynaha la kulanno saacadaha soo socda runtii nasiib darro ayaanu aragnaa waxa meeshaas ka dhacay waa mahadsan tahay waxaanse rabaa inaan sii waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan xasan cali maxamed baarlamanka waa sharci dejiyihii wadanka marka qaladaad ay dhacaan meesha loo soo noqon lahaa waaye xeer hoosaadaa leedihiin dastuuraa maaragtay aad aad ku salaysan tihiin mooshin marka la keeno xeer hoosaadka wuxuu qabaa in muddo toban cisho ah la isugu yimaado muddu idin dhigaya ama toban ha noqoto ama laba toddobaad ha noqoto ama saddex toddobaad ha noqoto ama jimcaha laga saaro ma ahan wax laga murmi karo waxyaabaha xeer hoosaadka baarlamanka ku yaala iyo waxyaabaha dastuurka ku yaala labadaba adigana waxaa tahay xildhibaankii loogu talagala dastuurkaasi inuu ilaaliyo maxaa diiday in mooshinka ka dhanka ah jawaari lagu saleeyo sharcigaasi oo sida uu yahana loo maro maxaa hor istaagay walaaskin aada aad baa umahadsan tahay horta dowladnimada waxaan dowlad ku nahay waxa waaye sharciga noo yaala inaan ku dhaqanno waxyaabaha annaga xasaanada aan ku leenahay ee shacabka soomaaliyeed maanta lagaga duwan yahay in talada dalka lagu matilo waxay tahay sharciga degsan iyo qaababkii oo xildhibaanada ama qofka uu ku yimaado sharciga inaan doorno waa waajibaad muqadas ah waa shaqada aan leenahay waa oversight iyo la xisaabtan annaga dhexdeena inaan isla xisaabtanno waa muhiim sida walaasheena ay sheegtay gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari mooshinkii boqol iyo toddoba cod ka keentay wuxuu ku tilmaamay shir jiraad intuu qabtay inuu buray mar kale intuu fadhiistay ayuu wuxuu yidhi hal xildhibaan ha lagu soo darsado mooshinkii uu idin ansaxayaa mar saddexaad wuu ogolaaday intaas kadib xeerhoosaadka markaan usoo laabto xeerhoosaadka ee qodobka sagaalaad ee farqadiisa afaraad oo hadda sidaa ka dhawaajisay falastiin mooshinka xilka qaadista sida uu qoray qaabkan ayuu u qoran yahay mooshinka xilka qaadista waxaa laga doonayaa waxaa laga doodayaa loona codaynayaa toban cisho oo maalin shaqo ah gudahood laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha inta maanta aan ogahay oo aan wada ognahay golihii shacabka intuu fadhiistay mooshinkan lama keenin maalinta la keena ayuu waxaa loo qabanayaa maalmaha shaqada annaga wiigii waxaan shaqeynaa isniin sab isniin iyo arbaco saddex maalmood ayaa usbuuca ka shaqeynaa waa maalmaha shaqada oo toban maalmood ayaa loo baahanyay in mooshin kasta looga doodo go-aanadiisana la qaato marka annaga haddii aanu nahay xildhibaanada golaha shacabka oo shalaykii guddoomiye jawaari doortay oo maalintan markii qaladaad ku arkay ka keenay mooshinka qanaacsiga horta in isla maanta inay meel iska fadhiistaan sharciyadsigan aysan jirin ay yidhaahdaan mooshinkii waa buray waa qaladaadkii hore soo dhacay oo koowaad ee labaad iyo saddexaad tanna waxay qayb ka tahay naftirkeeda waxyaabahan kusoo eedeynay sababta waxyaabahan kusoo eedeynay waxaa kamid ahayd xadgudub dastuurka qaranka heer hoosaadka heer hoosaadkan qodobkan waa lagu xadgud waa lagu xadgudbay waxaa daliil qof walba qof waliba wuu og yahay waxa meesha ku qoran ee qaciidada iyo qaabka udhexaysa marka haddii maanta la yidhaahdo intii dadkii sharyaqaantaha si kub ka yahay intay istaageen baarlamaanka mooshinka xildhibaanada ay keeneen wureed taas waxaa u dhigantaa xadgudubyadii maanta aan kusoo eedeynay ay qayb ka tahay waa mahadsan tahay waxaaba igu cusub in baarlamanka toddobada maalmood aad saddex beri shaqaysaan waxaan isleeyahay dad badan laftirkooda waa la yaabi doonaa waxaan rabaa inaan siiya xildhibaanad aamina xildhibaanad aamina sida uu sheegayo xildhibaan xasan haddii ay tahay saddexdaas maalmood oo aad shaqaysaan in toban beri laga xisaabiyo lagana bilaabo marka uu baarlamanka soo fariisto ama kulanka hore uu isugu yimaado maxay tahay sababta aad ugu aragtaan in ay tahay in muddadii lasoo dhaafo loogu talagalay waa mahadsan tahay horta waa ku faraxsanahay walaalkay qodobka inuu asaga afkiisa ku akriyey mana la yaabayo haddee soomaaliya waxay dhahdaa la jiifiyaa banaan hadduu sharcigu noqdo dhibkeeday leedahay waxaan kaloo ognahay maanta dastuur ma qoraal aan annaga samaysanay inaan qof kasta siduu rabo uu ufasirto wax lala yaabo ma aha waayo waxaan aragnaa culumadeenii iyo mararka qaarkood mashaaikhdeeni iyo qur-aankii iyo axaadiistii siday iyaga rabaan ufasirtaa markii ay rabaan inay qiil ama ku raadsadaan ama wado waxaan rabaa qodobkaas wuu akriyay walaalkay mooshinka xilka qaadista tobanka maalmood oo shaqo iyo golaha la keenaayo horta waxay tahay moosinku aqbalaada la aqbalay oo xafiiska aqbalay golo waakee goluhu fadhiga markii la fadhiyo keliya golo lama dhaho goluhu waxaa la dhahaa markii xafiiska guddoonka uu la wareego uuna aqbalo sharciyadii sharciyadii mooshinka uu aqbalo oo uu saxiix ku dhufto markaas ayaa la dhahaa golaha markii la keeno tobanka maalmood oo shaqo waxaan ka xumahay walaalkay inuu qaay saddex maalmood baarlamaanku shaqeeyaa falastiin ay dhahday shacabkaa idinla yaabi doono baarlamaanku wuxuu shaqeeyaa lix maalmood marka laga reebo maalinka jimcaha waayo saddex maalmood fadhiyadaa jira kulamada guud ee fadhiyadaa jira oo shaqeeya oo hoolka weyn yani lagu qabtaa saddexda maalmood oo kale waxaa jira guddiyada waayo baarlamaanku guddiyo wuxuu qabaa ka shaqeeya shuruucda ay soo gudbiso xukuumadda waxaa jira shaqooyin guddiyada u gaar ah oo ay leeyihiin la xisaabtanka iyo kormeeridda xukuumadda ay ku leeyihiin way oqotahay karta taasaa keentay shaqooyinka kaleeta in yani guddiyada ay kasoo shaqeeyaan kulamada guudna waxay dhacaan sabti iyo isniin iyo arbaco waayo waa maalin dhaaf maalmaha kaleetana guddiyada waxay u shaqeeyaan si joogta ah xafiisyada ay ku leeyihiin sila hargeysa oo guddi kasta sharciyaa horyaalla waxaad og tahay halkii sanoo lasoo dhaafayo xukuumadda shuruuc badan ay keentay in laga shaqeynayo
marka marka halkaas ha xildhibaanad aamina keentay marka tobankii ma inta maadaama hadda qodob marka laysku qabsado dad golo ku wada jirana aad tihiin maxaa diiday inaad inta wada fadhiisataan aad qodobka ka doodaan oo sida xeer hoosaadka iyo sharcigu uu qabo marka ugu dambeysana aa isku raacdaan maxaa hor istaagay inaa adinka dhexdiina qodobada inta isla jeexjeexdaan oo aad isla faaqidaan aa go-aan ka gaartaan falastiinay waa mahadsan tahay meeshaan in laishor fadhiisto oo qodob laga doodo yacni wax ka weynaa meesha yaalla waxaan ognahay aqalka sare oo ka shaqaynayay in ay soo dhexgalaan arrintan ama khilaafkan ay wax ka qabtaan oo ay guddiyadii ay guddoonkii iyo ay la wada hadleen oo saddexda qaybood oo ay madaxweynaha la kulmeen qof kasta oo arrintan soo dhexgala waxa uu la kulmayaa bareeshar aan caadi ahayn wuxuu la kulmayaa cadaadis oo dhanka kaga imaanayo madaxda ugu sarreysa dalka waxaad og tahay ama aad maqli doontaa waxaa maanta iscasilay guddigii dhexdhexaadinka ka shaqaynaya qaar ka mid ah iyagoo isku casilay bareeshar iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan arrintan inay ka hadlaan xitaa darteed marka inay xildhibaanna ishor fadhiistaan waxa meesha yaallo xildhibaanadu go-aanku ayaga maba lahanba waa mahadsantahay hashaan dadaa wato dadayna ka imaaday dadaana howshaan wato oo fulinayo taasaana keentay in guddoomiye ku-xigeenkii koodaad uu asaga keligiis uu shaqadii inuu qabsado ama uu isku wado uu keligiis doorbidaayo halka iyadoo guddigii joogtada ay joogaan yani dalkana uu leeyahay madax ka sarreysa ama baarlamaan ha ahaato ama ama xukuumad ha ahaato marka waxaan waa mahadsantaha xildhibaanad aamina ayuu kusii socdaa wax loogu talagalay waayo in sharciyad iyo wax kasta laga hor imaado waa kugu waa kugu soo noqon doona waa baarlamaanka ha aqalkiisa ay ciidan ay haystaan ilaa iyo hadda waa mahadsantaha waa kugu soo noqon doonaa haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotaan waa v o a washington waana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkana waxaanu ku eegeynaa khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa ka qeyb galaya xildhibaan xasan cali maxamed oo ka mid ah xildhibaanada wada mooshinka ka dhankaha guddoomiyaha baarlamanka iyo xildhibaan aamina maxamed cabdi oo ka mida xildhibaanada u arkay in mooshinkaasi wakhtigiisa uu dhammaaday ee la ologa ah guddoomiyaha baarlamanka maxamed cismaan jawaare iyo diini maxamed diini oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya diini adiga magaaladaa joogtaan waa ujeedaa meesha baarlamanku kala maraayo wadahadalladan aad wadaan ma isleedahay waysoo way soo afjaraysaa oo xalay keeni karaan maadaama aqalkii sare oo idinka saameyn badnaa ay gacanta ka taageen oo guddiga uu ka baxay dhexdhexaadinta
falastiinay horta waxaan rabaa adiga iyo bulshada soomaaliyeed eena dhegaysanaysa annaga inaan u sheegno aragtida bulshareyd ahaan aan ka qabno arrinkan tan koowaad waxay tahay annaga uma aragno xogta aan hadda hayno wax mabda ah ama sharci ah oo labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo isku haystaan inay jiraan maxaa la isku haystaa waxaan marka uhaysanaa labada waxay isku haystaan dhaqaale iyo awood siyaasadeed iyo xil ayaa inta badan maslaxada labada dhinac ay kala difaacanayaan ay tahay wax mabaadi ah oo ummadda soomaaliyeed dan u ah oo danta soomaaliyeed xeerinaya oo ama sarreynta sharciga ku shaqaynaya ama masaalixda ummadda soomaaliyeed ku shaqaynaya marnaba iskuma haystaan waxaa kaloo daliil u ah e, xuduudka kenya hadda waxaa ka socda waad aragtaan e, arrinta dekedaha soomaaliyeed waxa ka socda waad aragtaan e, dhibaatooyinka kale ee aan lasoo koobi karin ummadda soomaaliyeed haysta oo ay kamid tahay abaaraha baahida biyo la-aanta wada la-aanta iskuul la-aanta caafimaad la-aanta cid ka doodaysa oo isku haysata oo dhahaysa saanan rabnaa inaan waxu wanaajino iyo saanan rabnaa inaan waxu wanaajino horta meeshaan ma taalo sharciga ku saabsan hoo xeer hoosaadka qolo walbaba marka annagu aan fiirinay shuruucdii xeer hoosaadkana waa la jebiyey shuruucdii dastuurkana waa la jebiyey tusaale tusaalaan siinaya sida anoo uga faa'iidaysana uga faa'iideynaya dhegaystayaasha masalan marka mooshin la keeno shuruudaha ay tahay in la maro hal shardi oo kamida lama marin yacni waxaa loogu talagalay bakshad xiran in baarlamaanka la keeno baarlamaanka hortiisa lagu furo baarlamaanka uu ka doodo qodobka la isla ansixiyo muddada laga doodaayo oo dooda soconayso iyo waktiga dooda la qaadayo laguma talagelinba wax ka horeeya in suuqa looga doodo mideeda kale mar haddiiba xitaa siyaasiyan la isla aqbalay in mooshinka la qabto in mooshinka inta layska haysto la yidhaahdo baarlamaanka la khilaabo la yidhaahdo guddoomiyaha waxba ma qaban karo anaa meeshiisii sii guddoominaya meelay ku qoran tahay sharciga walaa xeer hoosaad walaa maaragta dastuur lama arko marka labada dhinacba marka annaga aan fiirinay haba yaraatee wax mabaadi ah oo sarreynta sharciga in lagu shaqeeyaana iskuma haystaan wax dan soomaaliyeed oo ummad soomaaliyeed loo qabanayo waa mahadsan tahay waxa isku hay ha waa mahadsan tahay waa kugu soo noqonaa ha ha Eh, guddoomiye jawaari guddoomiye jawaari wuxuu ii diiday eh, shalay wuxuu ii diiday inuu guddiyada igu soo daro kuwa debadda iyo kuwa maara wadamada kale ee saaxiibada iyo xilifada adduunkaan ka tirsannahay eh, guddiyadaanan kasoo qeyb noqon waayey Eh, waxyaabo badan oo waxyaabahaas la midkaa iyo dhinaca kale oo qaba waxa waaye jawaari waxaa laga yaabaa inuu qolada mucaaradka la heshiiyey wuxuu rabaa inuu maaragtay mooshin naga soo gudbiyo intuusan naga soo gudbin aan kala hormarno yacni markaan dadka ahlulxalli walcaqdiga ah oo baarlamaanka ka tirsan oo dadku ilaa waa islaamaane aan waraysanana waxay noo sheegeen in mooshinkaana kala shaki ku bilowday kuwaanoo isleh dawladdaa laydinka ridayaa yacni dhibaataduna salka waxay ku haysaa afartan iyo laba xildhibaan inay wasiiro yihiin oo markay khatar dareemaan hantidii qaranka iyo awooddii qaranka ay u isticmaalayaan dana siyaasadeed oo gaar ah waa mahadsan tahay waa- waa kusoo noqon doona waa waa kusoo noqon doonaa qodobkaas diini diini waa kugu soo noqonaya waqtigaan rabaa inaan isku Aad- dheeli tiro aad u- u- waxaan siinaya xildhibaan xasanaan siinaya Falastiiniin.
waxyaabaha hadda laydinku eedeynaaye ah in mooshinkan aysa aysan ahayn mid a adinku la timaadeen ka xildhibaan ahaan laakiin ay xukuumadda riixayso tan ah in sharcigii iyo qaabkii mooshinada loo marayay lagu xadgudbay see u aragtaa xildhibaan xasan aada baa umahadsan tahay falastiin waxaan rabaa inaan umahad celiyo e, walaalkii diini e, barnaamijka uu sida u dhigay aniga ma arko e, mooshinkani waa mooshin xalaal ah runtii haddii la dhihi karo mooshin xalaal ayaa dalka ka dhacay mooshin lacag ku bilowday ma aha xildhibaano lacag la siiyey maanta aan ognahayna ma jirto ama filanayaan e, mooshinkan wuxuu bilowday sanadkii laakiin e, lacag muuse tegey.
dhiina wuxuu sheegay Eh, mooshinkuu kala shakiyu ku bilowday iyo xildhibaano May- wa- een, waa- waa wataa jagooyin aan aad lagu aad darin umahadsan Ha.
tahay. Ee, marka ee, jagooyinkana wuu sheegay taas kalena wuu ka hadlay Ee, mooshinkan wuxuu bilowday ee, november october iyo november iyo december Ee, baarlamaanka intuusan xirmin ka hor ayaa la rabay in la geeyo mooshinkan ka dhan ah gudoomiye jawaari in la geeyo ayaa ahayd maadaama fasaxa la galaayo oo xildhibaanada ay fasax aadayaan in ii sheeg fasax marka laga soo laabtay barnaamijka laga dhigo horta waxaan filayaa in walaalkayga aan ka qaniyo in xildhibaanada mooshinka keenay ay ka keeneen aragtidooda iyo qofka marka hore ay speakerka ay u doorteen ama inuu hogaamiyo khaladaad uu ku jira darteed ayay u keeneen midda kale wuxuu yidhi gudoomiyaha jawaari meel oo ii sheeg shirka ma gudoominayo dhehayso oo sharciga ma jiro horta horeyna waa sheegay waxaan annaga aan rabnaa inaan ku dhaqanno ama isheeg isku hogaamino qodobada ama shuruucda noo yeela ama dastuurka kumeel gaarka ha noqdo ama ha noqda qodobada xeer hoosaadka golaha shacabka ha noqdo qodobka sideedaad hadduu walaalkayga arkay hadduusan arkin waa xilka gudoomiye ku-xigeenka oo qeexaya farqadiisa koowaad gudoomiyaha golaha shacabka marka uu maqan yahay ama uusan qaban karin xilkiisa sabab kasta ha ahaatee sabab kasta ha ahaatee waxaa dhammaan hooshiisa fulinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad sababa waa lasoo eedeeyey ninkan eedeyn oo sharci ah oo xildhibaanadii shalay doortay soo eedeeyeen ayuu eedeysay nin eedeysanna shirkii ha godoomiye ama kulamadii wixii ha godoomiye meelay dhegeysa naftarkeyga ma arkin walaalkii hadduu arkay waa ficnaan lahayd inuu nagu caawiyo dhanka kale sida hadaayi oo ku caddeed shirkan jaraida maanta la qabtay kii ka horreeyay oo gudoomiyihii sheekh usmaan jawaari uu sheegay in mooshinkaasi uu sax yahay haddii gudoomiye ku-xigeenkii oo waajibaadkiisa gudanayo oo dastuuriga ahayd oo sharciga heerhoosaadka ee qodobkiisa toddobaad uu siinayo farqadiisa labaad maxaa keenay maanta ishinjirail la qabta hal maalin iyadoo ka dhiman tahay ee dooda furan kar ay furmi karto ee lagu kala bixi karo fikirka kala duwan ee lagu kala adkaan karo ee qof la gelin karo si kasta ku dhamaan karta maxaa keenay maanta in la yidhaahdo mooshinkii xildhibaana ay keeneen number yar oo xildhibaanantay meel fadhiistay inay yidhahdaan waa buri ama ha buri ama yaysan burin ani waxaan u arkaa ama shacabka soomaaliyed u sheegaynaa maxaa keenay in maanta intii la qabto oo la yidhaahdo mooshinkii xildhibaanadaas keeneen waa buray iyadoo ii sheegay adig hal maalin ay ka dhiman tahay oo golihiiba aan tagi karna meeshaan ku waxaan siinaynaa su-aalahaas inay ka jawaabto xildhibaanada aamina wallahi waxaan jeclaan lahay inaad anigu inigu soo hormariso marka diin hore diin waa kugu soo dhaqan doonaa inaan qaybsano waay barnaamijka marka xildhibaanad aaminaan siinaya maadaama su-aalaha qaar badan oo kamid a ayada ay quseeyaan soo khilaafka ma aha mid xildhibaanadiina kala qaybiyo oo xildhibaanada u dhexeeya falastiin aadaa umahadsan tahay mooshinkan waan ognahay wuxuu ku bilowday waxay ahayd marka hore xildhibaano caraysan oo ka caraysan guddi aan igu dari waaye iyo jawaari safar uu ii kaxayn waaye iyo meel hebel uu igu dari waaye laakiin waxaan waxaan ku weydiinayaa oo caqliga saliimka ah ama shacabka soomaaliyeed oo la dhageysanayo la weydiinayaa afartan xildhibaan oo wasiiro ah sidee bay hal habeen lix saac habeennimo ilaa iyo toban saac oo salaad subax ah ayay isku fikir u noqdeen lix saac habeennimo ilaa iyo salaada subax waxaa la geeyey mooshinkan afarta subaxnimo oo saq dhaxa ah oo xafiis uusan furnayna guddoomiyaha gurigiisa loogu geeyey codaa lagu kala baxaa marka codka lagu kala baxaayo waxaa laga wadaa min dadku way kala fikirka wanaan karaan mustaxiilna waaye dad hal qol ku wada jira ama meel wada jooga boqol kiiba boqol inay isku fikir ahaadaan marka afartan wasiir in ay mooshin saxiixaan hal habeen ku saxiixaan saacado gudahood ku saxiixaan minis waxay la mid tahay in xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha uu ku handaday uu ku yacni ku ku cadaadiyey in ay saxiixaan laguna qasbay qof kasta isagoo gurigiisa jiifa in uu ka soo kaco shaqadaana uu qabto haddii kale kursigiisa uu maqan yahay ama shaqadii uu wata ay u maqan tahay Een, hadda taas ma xaqiijin karno xildhibaan xasan aan weydiin doonaa waxaan rabaa diini inaan siiyo haya diini falastiin waxaan kaa codsanayaa intaan fariinta ka dhamaysanayo wax yar inaad i i dulqaadato waa soo Eh, koobay waxaan laakiin rabaa waqtigaan shacab- ilaalinayna eh, labada annaga.
xildhibaan ugu horeyn labada xildhibaan iyo xildhibaanada kale ee soomaaliyeed ee baarlamaanka ka tirsan inay maalinta sabtiga eh, shirka labada dhinac ku baaqeen oo labada ajando oo kala duwan leh in ay aqbalaan in la joojiyo sababtoo ah laba ajando oo kala duwan hadduu yimaado meeshay isku tuuriyeynayaan taas waxaan ka codsanaha xildhibaanada hadda igula jira dooda iyo kuwa kale oo ay maqli doono so hadday dan soomaaliyeed ka shaqaynayaan ama sharafka iyo karaamada dadka ay ayagu matelayaan ay u naxayaan waxaan ka codsanaynaa annagoo oon la gambanaynin inay shirkaas joojiyaan inta xal rasmiya oo labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin oo ka imaanayo hadday diidaan waxay ku tusinaysaa marnaba inaysan ummadda soomaaliya damiirkeeda iyo dadnimadeeda iyo horumarkeeda aysan ilaalinin qodobka labaad oon rabo inaan u sharaxo kuwa shariif xasan ee maaragtay jawaari difaacayo xildhibaanada ah sharcina kuma difaacayaan baarlamaanna ma difaacayaan siyaasad gaar ah ayay ku difaacayaan sida kuwa kalena aysanba ugu difaacin maaragtay dan qaran iyo dan umadeed midna marka anigu waxaan rabaa inaan halkaas ka dhigo inaanan anagu qolo gooniya u arkin inay yihiin qolada saxan kuwa kalena ay khaldan yihiin waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyad qaranaa taalla nasiibaa ilaahay siiyey inay xildhibaano qaran noqdaan ilaahay nasiib u siiyey fursadaas iyo sharafkaas karaamadaas ilaahay siiyey inay ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo maslaxadeeda ka shaqeeyaan waxaa nasiib darro ah mar alla markii mooshinkii laga keenay d b world maalmo ka bacdi inaad mooshin iska keentaan isla markaasna maalmo ka bacdi shacabkii maaragtay magaalada bar mandheera ay maaragtay dhagaxa tuurayaan oo dawlad iyo xildhibaan iyo ciidan iyo aqoon-yahan cid usoo gurmata ay laayihiin marka waxaan codsanaynaa haddaad damiir soomaalinimo iyo damiir wadaninimo idinku jiro adinku hays fiirsanine war maslaxada ka weyn oo dalka iyo dadka u taallaa fiiriya waa mahadsantaha diini waxaan kaloo rabaa inaan dadka mujtamaca kale la qaybsado hal daqiiqo waxaan rabaa inaan la qaybsado yacni dhowr sakanaan ka wada daqiiqad maaha Eh, waxaan rabaa inaan la qaybsado En, annagu bulshariyad ahaan insha allahu tacaala eh, waxaan gelaynaa shir deg deg ah waana ka tashanaynaa tillaabada aan ka qaadayno sababtoo ah waxaan u aragnaa shirka shirka maalinta sabtiga dhacaya inuu danta soomaaliyeed khatar ku yahay Waa mahadsantahay.
Dadnimada soomaaliyeed uu khatar ku yahay waxaan insha allahu tacaala taladeena waxbaa kasoo bixi doona waa mahadsantahay diini mana aqbalayno mana aqbalayno dalka inay u afduubnaadaan toddobaatan iyo shan xildhibaan oo wax maslaxaa ummaddu leedahay aan ku shaqaynayn inay u afduubnaadaan ma aqbalayno insha allahu tacaala waa mahadsantahay diini Een, waxaan siinayaa een, xildhibaan xasan cali Een, eeday soo jeedisay xildhibaanad aamina waxaa ka mid ah in xukuumadda ay mas-uul ka tahay maadaama afartan xildhibaan oo dowladda ku jira ay saxiixeen Een, maxaa uga jawaabaysaa
xildhibaan a amina eh, iyo dini oo runtii hadalla qiiro badan oo wanaagsan ka hadlay balse annaga horta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu aan eh, samatabixiintiisi horumarintiisi iyo umadnimadiisa eh, runtii aan ka shaqeyno insha allahu tacaala midda kale ee xildhibaanada eh, waxay tiri eh, mooshinka sida ku bilowday waa ogahay way og tahay sida ku bilowday because xildhibaanada oo golaha shacabka ah oo ay fadhisa oo meeshay wax kasoo bilowdeen iyo meesha mareen la socota waay laakiin waxaan rabaa inaan sheego xukuumadda marka ay leedahay xukuumadda wasiirada kuwa xildhibaanada xildhibaan iyada oo kale waay t o r-ka ama shaqada iyada ay leedahay ayay leeyihiin sideeda oo kale mooshin u keeni karaan sideeda kale mooshin u ansixin karaan sideeda kale ayay didu u leeyihiin horta inay ay ay ka saarto ee, ee, ay tiraahdo afartan xil oo wasiir oo xildhibaana markay xildhibaan la yidhaahdo waa isku same category waay hal meel aan ku wada jirnaa fikirkooduna u madax banaan yihiin aragtidooda waxay taageereen waxay diidayaan ama soo laabta boqol iyo toddoba qof ayaa ka geysay gudoomiye maamed maxamed sheekh cusmaan jawaari mooshinka lixdan iyo toddoba oo xildhibaan oo golaha shacabka eh, ay waxay qirtay in ay saxiixeen eh, mooshinka jawaari oon wasiire ahayn aan xukuumadna shaqo ku lahayn marka ani waxaan dhihi lahaa eh, wasiirada ay ay sheegtay inay saxiixeen oo xildhibaanada ah waxaan dhihi lahaa wax walbo annaga ani hadda wasiir ma ihi iyada ma filayo wasiir inay tahay wasiir ma aha marka eh, xaquuqda annaga aan leenahay baarlamaanka ku leeyihin waa mahadsantaha haye xildhibaanad aamina falastiin arrinta meesha taallo ma ah xildhibaanaan mooshin keenay iyo xildhibaana iska soo horjeeda iyo laba xildhibaana horta iskhilaafsan ma ahan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed iyo iyo iyo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan meeshaan wax ka weynaa yaalla dalkan eh, wuxuu leeyahay mas-uuliyiin ugu sarreysa sharcigan iyo baarlamaankan wuxuu ka shaqeeyaa oo uu baarlamaan uu u yahay dowladahan iyo ummadan in lagu kala hago dastuurkaas layskula joogo dalkan madaxweynuu leeyahay prime minister uu leeyahay Eh, waxaan ognahay arrintan iyo dhibaatadan inta ay dhacday in prime ministerkii iyadoo weliba ay dhacaysa mararka qaarkood in la eedeynayo oo uu guddoomiye jawaarey dhowr jeer idaacadaha uu ka sheegay in xukuumaddii ama mas-uuliyadda uu prime ministerka qaadi doono in uusan prime ministerkii ka hadlin marka jawaab la-aanta ama hadal la-aanta ama iska dhegatiridda la iska dhegatiraayo waxay waxay ka macno tahay in ay qeyb ka yihiin ama ay hurmuud ka yihiin ayaga laakiin waxaa mudan in la isweydiiyo war dalkaanu yay mas-uuliyad ka saaran tahay xildhibaanadu waa kuwaana waa kala aragtid wanaageen waana kala aragtid wanaan doonaan waana kala aragtid wanaan jireen wax balbaleen ama jirto in fikir la kala qaato laba aragti laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay dastuurkii oo lagu tumanaayo shuruucii dalka oo lagu tumanaayo waa nasiib darrada iyo yacni foolxumada soo socota soo maalmaha soo socda ee soomaaliya mugdiga ay geli doonto waa mahadsan tahay haye xildhibaan xasan aada umaadsantay horta xildhibaano is haysto oo muushinka keenay guddoomiyahooda marka in maanta xukuumadda loo saariyo runtii aniga waa waxay ila tahay in aysan ficneen annagu go-aanada aan qaadanay ama iisheeg adiga heshiiska oo dhacay oo in soddon iyo kowga in muushinkan uu sax yahay soddon iyo kowgana golaha shacabka la keeno aniga waxaan u arkaa xadgudub sharci walaashayda waa hadda waan akrinay rosaadkiaan akrinay marka la keeno golaha wacad weli lama keenin waxay leedahay mooshinkii waa buray annaga haddaanu nahay raggii ama xildhibaanadii ka keenay mooshinka guddoomiyahooda inaysan mooshinkiina burin oo mooshinkeedana uu bilaabanayo soddon iyo kowga marka la keeno golaha Waa shacab mahadsan.
dhanka kale Ha.
gud- gud- guddoomiye eh, jawaari isagoo intaan eh, soo xukumayo maanta in gurigii uu dhisay uu asiga dudumiyey horta nasiib daro waayo oo dalkaani qalaas u horseeda waa nasiib daro mooshinaa ka yaala qodaa wa- wa- habaa laga qabaa eh, aragtiyaa laga qabaa ina waxaan dhihi lahayn inay yimaadaan soddon iyo kowga ay yimaadaan golaha shacabka ay ay ay ay fikirkooda meesha ku cabiraan wax walaasheeda maanta ay sheegaysa meesha ay ka sheegaan codna lagu kala baxa guddoomiyaha wuxuu hogaamin karaa xildhibaanada ogol haddii boqol iyo toddoba iyo ka badan maanta boqol iyo sagaashan laba boqol ay marayaan oo xildhibaan intii mooshinka saxiiday inta maanta ogol oo barnaamij ka keenay naftirkooda mooshinka laga keenay markay akhriyeen ama dib ay u fiiriyeen ay garawsadeen in arrinkaani uu sax ahaa loona ballansan yahay in la yimaado golaha shacabka marka walaalkeena maxamed ismaan jawaari waan jecelnahay waa nin xildhibaan anaga oo kale ha yimaado eh, aqlabiyadda cod kale ha qaato hadduu ii sheegay adiga codkii la rabay boqol iyo siddeetan iyo afar ayaa la rabaa inuu ku dhaco haddii eh, inta koramka oo yar laga ra- oo oo asiga laga rabo uu keeno guddoomiyihii eh, eh, saddexa sano hadda noo dhimano ee dowladda federaalka soomaaliya waayo waa mahadsan tahay laakiin yaysan dhicin walaasheed walaasheedina yaysan dhihin xildhibaano mooshin keenay qaar iyaga lamid ah inay meel fadhiistaan oo tiradoodan aada u yar tahay soddon iyo sideed mise labaatan iyo shan lagu sheegayo inay yidhaahdaan mooshinkii waa buray maaha ha la yimaado golaha shacabka eh, fikirkiina meesha ku cabira dood ha la geliyo cod labaad ha raadsado guddoomiyaha hadduu helo waa bilahi tawfiiq guddoomiyihii golaha shacabku noqonay anagana waanu hogaaminay aadna waa mahadsantihin waa mahadsan tahay haye waxaan siinayaa diini maxaa xalka u aragtaa
wallaahi xalka waxaan u arkaa awalan waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inaan bulshareed ahaan u cadayno oo taas oo ah mas-uuliyad annaga si toosa noo taabanaysa in waxa laysku hayaa aysan ahayn qofaa sharci jebiyey iyo qofaa sharci toosinayay ee ay tahay siyaasad iyo masaalix gaar ah horta taas waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed oo na maqlaaya inaan mas-uuliyaddeena gudano oo aan u sheegno midda labaad waxaa maslaxo ku jirtaa maslaxa waxaan u aragnaa in mooshinka la joojiyo maslaxa waxaan u aragnaa in political compromise waxa la yidhaha ay dhacaan maslaxa waxaan u aragnaa dhaqankii hore oo siyaasadda soomaaliya wax lagu samayn jiray wax lagu toosin jiray in la bedelo oo dhaqan cusub oo kii hore ka fiican lala yimaado maslaxo waxaan u aragnaa xildhibaanada soomaaliyeed inay gartaan dadka baahida u dhimanaya oonka u baktinaya jirada la jiran waddo ay maraan aan haysan yacni ciqaabta ku sugan nabadgelyada la-aanta magaalada caasimadda ah toddoba iyo toban sano ayaan weli amnigeeda la sugin taas micnaheedu waxa waaye inaan wax shaqaa ummadda loogu maqnayn markay dawladda la xisaabtami lahaayeen ama ayaga dhexdooda ay isla xisaabtami lahaayeen amaba maaragtay baarlamaan ummadda soomaaliyeed shaqadiisa iyo waxqabadkiisa ku diirsato ay la imaan lahaayeen maanta waxay noogu bedeleen welwel iyo maaragtay niyad jab ayay noogu bedeleen hadday yihiin dad yacni sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed maaragtay tixgelinaya waxaan ka codsanaynaa inay maslaxo qaataan inay political compromise qaataan inay siyaasad mugdiya oo soomaaliya meesha ay geynaysa aan la aqoonin inay ka haraan Waa mahadsan waxaan tahay dareensannahay waxyaabaha aragtida siyaasadeed ee la kala qabo oo la rabo in qolo walba ay wax ku socodsiiso kuwa mucaaradka ah oo dawladda mucaaradka ku ah ma haystaan aragti saxa oo ay dawladda ku toosiyaan kuwa maaragtay eh, muxa- mu-ayidka ah oo dawladda taageersan oo dawladda yaan la taabanin yaan mooshin laga keenin dhahayana ma haystaan aragti ku salaysan danaha ummadda soomaaliyeed ee ay wax ku horumariyaan waxaan leenahay walaalayaalow dadka soomaaliyeed waa dhiban yihiin in alla intii siyaasad qalloocan lagu soo maamuli karana waa ka daaleen waxaan codsanaynaa waxaan cod dheer ku codsanaynaa annagoo weliba aan rajaynayno inaan tashan doono maalmaha soo socda oo ay berri ugu horreyso inay ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda u hoggaansamaan waa oo mahadsan ay tahay diini waxaan khilaafkan soo kala dhex galay inta aan waddanka la xaraashin oo aan dekadihiisii iyo maaragtay hawadiisii iyo dhulkiisa iyo ciiddiisa aan la xaraashin inay kusoo jeestaan inay mas-uuliyadda loo dhiibay inay gutaan inay naga dhaafaan waxaan aan ciise naga soo qaadin shacabka soomaaliyed dadaa wax fahmayn waxba baran ma dhegaysan karno muushinkaana kanaa qaldan iyo kanaa qaldan waxaan dhegaysan karno maaha waktigeedii waa la soo dhaafay waxaana dareensiinayaa waxaa la gaaray maalin shacabku ay karti iyo awood u leeyihiin inay la xisaabtamaan haddaad adigu garan weysaan annaga ayaa kaalinteena gebnay annagaa kaalinteenana bixinayna insha allahu tacaala waa mahadsan tahay n waxaan siinayaa xildhibaan xasan cali maxamed maxaa xalka u aragta adiga falastiin xalka waxaan u arkaa in loo hogaansamo horta sharcida noo taalla aan ku heshinay oo dowladnimadeena ay ku dhisan tahay aniga waxaan xal u arkaa in mooshiinkaani xildhibaanada ay keeneen la dhegeysto la furo la akriyo golaha shacabka la geeyo waxaan xal u arkaa in in arrinkaasi haddii arqadeynta hadda xalayka la sameeyey iyo mid lamida maanta la sameeyey iyo dhacdo in dhibaato badan dalkani ay u horseedi karto oo dhanka siyaasadda waxaan ku talin lahaa walaashaydii iyo gudoomiyaha jawaari maxamed sheekh cusmaan jawaari in uu dalkani u horseedin burbur iyo dhibaato iyo rafaad mooshinka xildhibaanadiis ha ku kolsaanaada xildhibaanadiis ha aaminsanaado shalay iyagaa codka siiyey iyagaa doortay ha yimaado golaha shacabka waxyaabaha laga has difaaco ha ka garbaxo xildhibaanada ii sheeg adiga mooshinka ka keeneen waxyaabaha ugu keeneen ha u sheego shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada kale cod kale ha raadsado asiga uu ku noqon kara guddoomiyaha laakiin guddoomiyihii hadda waxaanu aragnaa inuu kalsoonidii uu waayay dhankan waxaan siinayaa xildhibaan aamina waxaa noqon kara in baarlamaanka shaqadiisii caadiga ahaa uu hore usii wato mooshinkii iyo khilaafkiina soo kala dhex galayna uu meeshii ku dhammaaday hadde uu sharciyadiisii iyo waktigiisii intaba uu u buray ay walaalaheena ka faa'iidaysan waayeen jaaniskii uu sharciyada siinayey ama xeeroosaadka siinayey ay ka faa'iidaysan waayaan marka sidaas daraadeed waxaa la codsanayaa xildhibaanadii ayagoo wadajir ah oo xildhibaanadii baarlamaanka dhammaantood ah si midnimo leh in dalkan iyo shaqadii loo idmaday iyo mas-uuliyaddii ka saarneyd iyo ajandayaashii baarlamaanka ahaa oo normalka ahaa ay socdaan aadaa u mahadsan tihiin diine iyo xildhibaanad aamina iyo xildhibaan xasan cali waan salaamaya waqtigiina aadaa u mahadsan tihiin adaa mudan aada umahadsan tahay falastiin xildhibaan adigu waa mahadsan tahay aada umahadsantiin dhammaantiin diiniya inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xasan cali maxamed oo ka mid ahaa xildhibaanada wada mooshinka ka dhankaa guddoomiyaha baarlamanka maxamed cismaan jawaari iyo xildhibaan aamina maxamed cabdi oo ka mid a xildhibaanada la garabka ah guddoomiyaha baarlamanka maxamed cismaan jawaari una arka in mooshinkaasi wakhtigiisa uu dhammaaday iyo diini maxamed diine oo ka mid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah dhammaantood waxay ku sugnaayeen magaalada muqdisho barnaamijkana qadka telefoonka ayay uga qaybgeliyeen intaan mar kale ku kulmi doonana barnaamijkan oo kale dhegaystayaal nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socotiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku qaadaadhigaynaa xiisadda ay xuutiyiinta yeman sababta u yihiin ee ka soo dhex cusboonaatay iiraan iyo sacuudiga iyagoo ku soo beegay sannad guuradii saddexaad ee markii isbahaysiga carabta uu yeman duulaanka ku qaaday ayay maleeshiyada xuutigu toddoba gantaal ku tuureen magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaalla marka laga soo tago khasaaraha ay qaar ka tirsan gantaalladaasi oo hadafkoodii gaaray ay dhaliyeen waxaa weerarkaasi uu soo cusboonaysiiyey cuqdad soo jireena oo boqortooyada iiraan kala dhexaysay afhayeenka xogagga isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in madaafiicda boqortooyada lagu ganay ay yihiin kuwo ay iiraan farsamaysay xuutiyiintana ay iyadu siisay
waxaad dhinacayga bidix ku aragtaan waa gantaal dhinaca cirka ah oo iiraan lagu soo farsameeyey waxaana la yidhaahdaa sayaad labo dowladda iiraan ayaa u gudbisay yeman oo gacanta u gelisay maleeshiyaadka xuutiyiinta isaga iyo shixnad hub iyo farsamo kale iyadoo si cad isaga indhatiraysa qaraarka qaramada midoobay ee waxaana ujeeddadu ay tahay in ay wakhtiga u sii dheerayso falaadka iyo xadgudubka maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo in ay kaabto khasaaraha joogtadaahi ee ku socda
iiraan tuhunkaasi waa ay iska fogaysay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo barhaam qaasimi ayaa sheegay in hadalkaasi uu u muuqdo mid la iska yidhi dhaxal sugaha sacuudiga oo booqasho ku marayay maraykanka ayaa isagoo xarunta qaramada midoobay ku sugan ka dhawaajiyey dowlado uu sheegay in ay qalqal ka wadaan bariga dhexe waxaana la rumaysan yahay in uu farta ku godayo dowladda iiraan مشكلتنا في الشرق الأوسط مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة في تدخلها في شؤون داخلية الدول الأخرى dhibka aan ku qabno bariga dhexe ayaa ah aragtida aan aaminsanayn mabaadi'da qaramada midoobey waxay faragelin ku samaynayaan arrimaha gudaha dowladaha kale waxaanay buunbuuninayaan fikradaha xuduudaha ka tallaabaya oo aanan wax xidhiidha la lahayn danaha dalkooda innagu haddii aan sacuudi nahay waxaannu matalaynaa oo keliya danaha boqortooyada sacuudiga waxaanan bahwadaagteenna bariga dhexe kala shaqaynaynaa sidii aannu u ilaalin lahayn masaalixdeenna iyo ammaankeenna intiikaraankeenna ahna waxaannu isku dayaynaa inaannu dhibaatada bariga dhexe ku xallinno waddo siyaasadeed haddii ay mararka qaar talada faraha ka baxdana waxaan isku howlnaa inaan ka fogaanno khaladaad badan iyo madmadow badan
bad bari iyo hawaba yeman waxaa ka saaran xayiraad uu isbahaysigu ku soo rogay waxaana la isweydiinayaa haddiiba eedayntan iiraan loo jeediyey ay dhab tahay sida ay ugu suura gashay in ay hubkaasi gacanta maleeshiyada ansaarullah ku gaarsiiso waa kan khadaab abudayaab oo bara xiriirka caalamiga waa inaanan ilaabin in dagaalka xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalax ay soo jireen tan iyo bartamihii sagaashamaadkii tan iyo waagaasna waxa ay uruursanayeen khibradaha iyo gantaallada godoomin kasta oo jirtana waa laga gudbi karaa ha ahaado dhinaca badda ama beriga kiisna ma noqonayso markay qaramada midoobey leedahay waxaa jirta caddaymo
waxaa arrintaasi la qaba maxamed saalix sufyaan oo agaasimo xarunta carbeed ee daraasaadka iiraan wuxuu tilmaamayaa in shacabka yeman ay kadeed ugu jiraan go'doonka lagu hayo oo dawo iyo quudba ay dalkaasi geli la'yihiin أنا في اعتقادي إذا إذا كان كانت الرواية السعودية حقيقية فهذا فشلا أمنيا ذريعا لقوات التحالف و
anigu waxaan aaminsanahay haddii ay sheekadani dhab tahay waxay guuldarro dhanka ammaanka ee ku noqonaysa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo haddii ayba arrintani run tahay ha sugeen in ilaala kacaanka iiraan ay gudaha u galaan dalka sacuudiga yemaniintu waxay si isku mid ah ay u aaminsan yihiin iiraan iyo sacuudiguba labada dowladood waxa ay galeen gaboodfallo dagaal oo shacabka yeman ka dhana waxaanay abuureen colaadda yemen ka jirta sacuudiyaanka hadda waxay bilaabeen inay hubeeyaan maleeshiyaadka reer koonfur ah oo gooni goost ah si la mida sida iiraaniyiintu sameeyeen
ibraahim alqactabi oo siyaasadda yeman ka faallooda ayaa rumaysan in haddiiba ay gantaallada sacuudiga lagu riday ay iiraan farsamaysay ay taasi jab ku tahay isbahaysiga waxaanuu ku doodayaa in sacuudiga iyo iiraanba ay kaalin isla eg ku leeyihiin gumaadka shacabka yeman waxaa jira eedeymo badan oo tehraan lagu soo oogay oo ah inay hub u gudbiso yemen amaba in la qabtay oo lala wareegay hub ay iiraan leedahay oo marayay meel ku dhow baabalmandab badda cas ama badweynta hindiya laakiin waxyaabahaasoo dhan si buuxda uma caddaynayaan in iiraan ay hub u dirto yeman waxaan isweydiinayaa haddii beesha caalamka ay awoodi weysay inay dalkaasi geeyaan daasad kaniini ah ama dawooyin kaleba siday iiraan ugu suura gelaysaa inay gantaallo ku geliso yeman
ma qarsoona xiriirka ka dhexeeya iiraan iyo xuutiyiinta madaxda kooxdaasi si cad ummadda firaan in ay hub ka helaan iiraan mana oggolaadaan dayfullah al-shaami oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda xuutiyiinta ayaa sheegaya in sacuudiga ay la gudboon tahay inuu iiraan dagaal ku qaado haddiiba uu yaqiinsan yahay in hubka lagu rido ay iyadu iyaga ku taageerto isagoo wax aan meeshaba ku jirin ka soo qaaday in shacabka yeman uu micno la'aan ku laayo
waxaannu leennahay haddii aad rag tihiin orda oo la dagaalama iiraan maaha inaad yeman timaadaan oo aad rayidka laysaan haddii aad iiraan eedaynaysaan caddaymo muuqdana aad u haysaan inay hubkana siiso hub noqda oo iiraan wajaha فكونوا رجالا وواجهوا إيران
barnaamijkeenii umuuraha islaamkana toddobaadkan intaa haynoo joogo intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
jacfar kuuka iyo barnaamijka amuuraha islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka maxamed xasan la foole
على قلها النور عنك أي ويالا قف كستاب عاشقو على قلها النور عنك أي ويالا قف كستاب عاشقو عديا عديا جير عن حلانك اللوي عديا عديا جير عن حلانك اللوي عديا عديا جير عن حلانك اللوي عديا عديا جير عن حلانك اللوي من وضع دولو لسك وضع عبيريو زرك إيا عباديا مركي أنتني عريب حسن كاغدي ذبا لحجبي الوادي منوال عدونو لسكو وضع عبيريو سكا إيا قباديا مركي أنتني عريب حسن كاغا ديدبا لحجبي الوادي عرفني مقرعشان عوائي عيالي عرفني مقرعشان عوائي عيالي عرفني مقرعشان عوائي عيالي عرفني مقرعشان عوائي عيالي عمري دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو يفقع علي النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو عمري دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو افتح علي النبض إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو
cilad li'i ku noolow codka macane maxamed xasan labfooleh waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonnana waa sahre cidlii falastiin oo idinla nabadgelyo
dimaagan culayge dib markay u ciira keligood cayaariyo dimaagan culayge dib markay u ciiraan keligood cayaariyo cirribkiyo dimnaha iyo inta cadayga weeshada cirribkiyo dimnaha iyo inka cadayga weeshada cirridkiyo dimnaha iyo ilka cadayga weeshada
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits